haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeen kuwada caweyn doonna waxaa ka mid a marka lamaanahani waxay u tageen kambanigan waxaana ay bixiyeen qarash aada u fara badan oo dabcan ay ku adagtaa qofka soomaaliga ah inuu qiyaaso si eygii mid la mida dabeecadihiisa loo helo waa lamaano sameeyey dhacda la yaab leh kadib markii ay kumanaan kun oo dollar ay ku bixiyeen ay ay dabeecaddiisa amaba habdhaqankiisa ay ka heleen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sababta ay lacagta intaa leeg ugu bixiyeen iyo weliba waxa gaarka ay ku xusheen xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan caawana waxaan idii hayaa suufogayga intaan saaray kuma siinin kuma siinin waa fannaanka safwaan xasan aadan safwaan halac oo sidoo kale inagula caweyn doono waaye waaye iyo weliba codkii allah u naxariistay fannaankii cumar dhul cali caf lagama quustee qabanqaabada aan waaday horumadii aan dagilayn ayaa weli qorsheeya barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal balaayiinta qof ee dunida ku nool ayaa qolo kastaaba ay leedahay dhaqan amaba caado u gaara iyadoo meelaha qaar wax aana dadku aad u xiisaynin uu qiimo aad u sarreeya ka leeyahay meel kale halka meel kale wax ka wacan amaba laga jecel yahayna aan wax qiimaa ka lahayn meesha kale dhegaystayaal sidoo kale xayawaanka oo alla dunida ku uubay ee aadamaha ku weheliya ayaa iyaguna nolosheenna qayb ka ah iyadoo qoloba ay si u munaafacaadsadaan caawana waxaan idiin hayaa sheeka dad badan la yaab ku riday oo ku saabsan lamaana dalka maraykanka ku nool oo qaaday tallaabo la yaab leh kadib markii ay lacag konton kun oo dollara ku bixiyeen si ay u helaan ay la mid ah mid ay hore u lahaayeen oo ka dhintay lamaanahan oo warbaahinta la hadlay ayaa sida oo kale waxaa la yaab noqotay sababta ay u cuskadeen inay tallaabadan qaadaan bal haddaba yaanan idinka dilina aan soo dhoweeye maxamed bashiir cabdiraxmaan oo sheekadan inoo faahfaahinaya
sheekadani cabdixakiinow waa sida aad sheegtay waa sheeko xiise gaara leh waxay ku dhacday lamaane lagu magacaabo alicia iyo david oo kasoo jeeda degmo ka tirsan gobolka california lamaanahani waxa ay haysteen ey lagu magacaabo maali eygani ayaa waxaa markuu afar iyo toban jir yahay waxaa ku dhacay cudurka kansarka oo dilay marka waxa ay samaynayaan eygoodii ayay aada ugu xiiso qabaan oo u ahaa ey dabcan familiga aada ugu wanaagsan aada u naxariis badan marka waxay leeyihiin waxaan doonaynaa in isagii mid la mida aan helno mid lamid marka dabcan warbaahinta waxay sheegaysaa inay ayagii de tallaababa qaadeen oona intaa ku joogin de maxamed oo kolley waa la yaab oo bulshooyin ay soomaalidu ka mid tahay inaanay dhaqanin amaba aanay dee sidan oo kale waqti intaa lee gelinin baa laga yaabaa laakiinse warbaahintu waxay bay sheegaysaaba inay tallaabadii qaadeenoo kuba dhaqaaqeen sida ay mid lamid a u helaan say u samaynayaan tallaabada qaadeen maxay noqotay waxaa jirta cambani la yidhaahdo via jane bet oo waxaana ku shaqa lehba xayawaanada oo gurijoogta ah sida eeyaha iyo mukulaalaha oo kale geneticooda ama hediseedahooda ayay ka shaqeeyaan waxa ay shaqadan kusoo jireen muddo qarniyo ah marka lamaanahani waxay u tageen kambanigan waxaana ay bixiyeen qarash aada u fara badan oo dabcan ay ku adagtaa qofka soomaaliga ah inuu qiyaaso si eygii mid la mida dabeecadihiisa loo helo dabcan eygu ilmo ma lahayn marka waa un koobi in lagu sameeyo isagii oo kale si loo helo because qoysku waa ka samri la-yihiin eygan marka waxaa cajiiba si loo sameeyo mid la mid a amaba koobi maxaa marka ay sameeyeen shirkadii cabdixakiino waxa ay kambanigan ama shirkadan siiyeen lacag dhan konton kun oo dollarka maraykanka ah lacagtan oo ah lacag dabcan aada u fara badan laakiin ay ugu talagaleen inay ku helaan ey la mida koodii oo koobigiisa oo kale ah shirkadiina waxay samaysay ey la yiraahdo zigi eygaasi markaad dabeecad ahaan eegto wuxuu la mid yahay kuwoodii horeoo kale dabcan familka laftigooda ayaa markay eygan arkeen waxa ay ka hadleen dabeecadaha eygan cusub zegi waxay sheegeen inay yihiin dabeecado aada isku shabaha isla si ay u dhaqmaan isla si ay macnaha wax u cayaaraan isla sina ay u sameeyaan ama ay ula macaamilaan ubadka oo reerkani marka kambanigan laftigeeda ayaaba lehba servicekan ama adeegan waxaan sameynaa waa mid aad dadku ay u jecel yihiin oo waiting list ayaa jiraba ama waa la sugaaba muddo ugu yaraan hal sano ah ayaad qofkii uu sugayaa si eygan mid lamida ama mukulaasha aad jecesha oo kale maxamed kolley dee samayn lama samayn karo de dabcan shirkad marka la yidhahdo de ilahunba wax samayn kara laakiin waxaa laysu daraya qiyaastii waxa weeyaan waa hidasidihii si dabeecadihii wixii ay iskaga mid noqdaan ama ay midabkii ama iskaga ekaadaan waa sax
way hadleen qolada faamiligu oo marka laga yimaado dabeecadaha iyo dhaqanka iyo waxaan inuu koogii hore la qabsada mid lamida inuu noqdo waxay sheegeen inuu abaal ayu hayeen oo xilli ka mid ah noloshooda u badbaadiyey suu badbaadiyey ma sheegeen waxay sheegeen mar ay xaamilo ahayd haweeneydan alicia iyo odaygeeda david oo isla socda eygoodii marlin uu la socdo markaas uu ahaa labayo toban jir iyagoo buuraha dadkan reer galbeedka waa taqaanaayo buuraha ayay meelaha howdka ah ayay kusoo luga baxsadaan marka iyadoo halkaas socota ayay gacanta taaganaysaa waxay damcaysaa inay wax soo qabsato laakiin maanay arkaynin mas ayaa halkaasi ku jiray oo dabcan damacsanaa inuu qaniino marka marley ayaa arkaya iyadoona arkinba marka waxay ka warhelaysaa marley oo halkii ku booday maskiina ciirsanaya marka waxay leedahay wuxuu ahaa dabcan mid aad u naxariis badan oo nolosheedii badbaadiyey maxaa yeelay maskaasi haddii uu qaniini lahaa iyadii ubadkeedaba xaaladoodu way cakirnaan lahayd marka waxay sidan dhan u sameynayaan waxay ku leeyihiin waaba in ilmahaasi yar ee ay dhaleen uu xasuusto wanaaggii uu sameeyey marley maalintii uu uurka ku jiray oo saddex bilood halkaas ku jiray aad iyo aad baan kuugu mahad celinayaa barnaamijka nagala qayb qaadato haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaynu halkii kasii ambaqaadi doonaa waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka safwaan xasan aadan safwaan halac waxaana uu qaybtan oo ah tii saddexaad uu kaga hadli doonaa sidii uu fanka u xiisan jiray heesihii iyo weliba heesaagii uu aadka u jeclaa iyo weliba qaar ka mid a heesihiisa waa hagaag haddaynu dhinaca heesaa ka nimaadno safwan oo aan su-aal kale ku weydiiyo waxaa inta badan la yidhaahdaa qofku marka uu dee sugaanta amaba dhinaca bahda fanka soo gelayo marka laga yimaado dee abwaanada heesaha curinaya fanaanka heesta qaada ee hibada leh waxuunbaa dhiirigeliya cid buu ku daydaa jacayl u gaaraa jira waxbaa markaa ku riixa adiga maxaad is leedahay inaad fanaan noqoto oo aad heesto maxaa kugu soo dhiirigeliya wallaahi kulley markaan arkay inaan heesi karayo oo aan aan cod fiicanna ilaahay siiyey oon heesi karayo ayaan siniyo maad ooda kasoo qaadidba heeso maxaabad dhul dhigan baa tiri maxaa maxaa maxaa ood heesi kartaa baan tiri waa garta marka markaan heesayna already dee dadkii baa heesahaygii jeclaaday marka xitaa markaan yaraa fanka anugu waxba mana sii jeclayn oo maba islahayn xitaa sanaan baad noqon doontaa labadii kun iyo afar iyo tobankii baan kusoo dhex dhacayno waan garta marka waan sidaas un baan un baan anu heesay maadaama aan is arkay inaan heesi karayo kolley qofba marun buu ogaadaa hibadaas hibadaasi inay ku jirto xilligaas aadna ogaatay inay hibadaasi ku jirto dabcan dabcan un baan dareemay kadibna saasaan heesiy aan ku dhex galay fanki aad iyo aad aad iyo aad si wanaagsan hees kalaan rabaa iyadana inaan ku weydiiyo dabcan markaynu eegno heesaha la curinayo dee waxaa inta badan loo eegaa ereyada ku jira iyo dulucda iyo nuxurkay gudbinayaan qaarkood qisooyin baa ka dambeeya hees waxaa jirta laba ereyo aada u culus ay halkudhegeeda isku raaceen intaynaan ereyada u gudbin sir iyo sarbeeb baa israacay kadibna waxay le waa sir sarbeeban iyadoo sirabay haddana sii sarbeebanta heesta hal xidhaale iyadana maxay hadaad nooga faahfaahaysa
heesta heestaas waa hees jacayla oo ka hadlaysa jacayl caadiyo normala oo waxaana sameeyey xamse xadaar iyo wiilkaan ku sheegayey si normal oo un baanan u qaaday waa hees jacayl oo caadiyo heesahaan caadiga jacaylka la qaado un kamid a
ma is leedahay markaad imika egta ereyada ku jira oo kale sadrigayga xubiga saaqay kama suulin subax iyadoo maxaan ku idhahdaa subxaanka loo sujuuday ereyada ku jira way qaabka loo qaadayo iyo adeegeeda marka laxanka maadaa saaray yaa saaray intaana laxamka waxaa saaray uun nabiil bulle oo heesahayga intooda badan la xameeya inankan aan kuu sheegay anigu sameeyey ereyada aniguna waan qaadaya walaal si wanaagsan waa heestaas in iyadan dhegaysan doona okay
sirigayga xubi saaqay kama suulin kama suulin oo subaxdiida oo subxaanka loo sujuuday loo sujuuday subogayga intaan saaray kuma siinin kuma siinin sadrigayga xubi saaqay kama suulin kama suulin oo subaxdiida oo subxaanka loo sujuuday loo sujuuday subogayga intaan saaray kuma siinin kuma siinin qosol saafi sama badan ku salaysan sumadaada qurux sooxin ku siyaaday feejigaada sawrac ehle ku sifaysan suma moodo qorax saaran fatiraadan suma moodo qorax saaran fatiraadan qosol saafi sama badan ku salaysan sumadaada qurux sooxin ku siyaaday sijigaaga sawrac dheehle ku sifaysan suma moodo qorax saaran fatiraadan suma moodo qorax saaran fatiraadan anka suulno sifarbeba sificeeda igu saacid waxaan sugan sababtiisa abaabaan ka suulno sifarbeba sificeeda igu saacid waxaan sugan sababtiisa kasuulo sirtadeba siriceeda igu saacid waxaan sugay sababtiisa kasuulo sirtadeba siriceeda igu saacid waxaan sugay sababtiisa sabisa cababena oo saluugle oo saluugle xubi suuban ha sagsaagin saxmi maaye saxmi maaye samiirkaaga hasargoynin hasiyaade hasargoynin aygu sabisa cababena oo saluugle oo saluugle suuban ha sagsaagin saxmi maaye saxmi maaye samirkaaga asargoynin hasiyaade asargoynin sida doonto sida diida naf sugaysa sawirkaaga siisanaynin bilya soohdin sanku neefle nasimaynisikidora dalasaayr haku saarinukursaaka dalasaayr haku saarinukursaaka sida doonto sida dida naf sugaysa sawirkaaga siisanaynin bilya soohdin sankuneble kula simaynisikidora dalasaayr haku saarinu kursaaka balasaaye haku saarinu kursaaka hakasuulo sirtalbeeda siriceeda igu saacid waxaan sugan sababtiisa hakasuulo sirtalbeeda siriceeda igu saacid waxaan sugan sababtiisa kasuulo sisarbeba siriceeda igu saacid waxaan sugan sababtiisa
wagaag haddaynu heestaa ka nimaadno n hees kale oo waxaa jirtaa iyadana la yidhaha dartay u ilmee
ha marka aan kula kaftamee ma ma qasabku ilmeebaa ma jacayl u ilmeebaa waa maxay dalabkaa la dalbanaya in dartaa loo ilmeeyo heestaasi
heestaa horta horta waxaan halkan horta aan aada uga salaamayaa heestu hees hore u jirtay bay ahayd waxaana qaadi jiray fanaana abwaanna ah laxamiistana ah oo asad miro la idhaahdo heesta markaa hees hore u jirtay bay ahayd kadib heesta aad baan uga helay markaa waxaan tiri rimaskare aadna waa kan uga salaamaya sadeere maadaama aan jaanis ku haysto inaan inay soomaali badan dhegeysanayso oo maanta de wadankii jooga iyo meel walba marka asadna aad baan ugu salaamayaa ha marka asad baa heesta lahaa rimax baan ku sameeyey anigu heesta hore jirta baa ahayd dib uma daad ku xusuuso tiri maxaan ku dhaha asadna heestiisii la dhegeysta
ha si wanaagsan
hamigiyo xiskayga rajada ku abuuray xoogan dataa unugyada xojoogay u doona helan xanano hamigiyo xiskayga rajada aburi xoogan dartaana unugyada xojoogay u doona helan xanano ororiintaada xambaratay ka ol nacabkiyo xilluba ororiintaada xambaartay ka ol nacabkiyo xilluba xambaratay ka ol nacabkiyo xilluba ururi sitaad xambaartay ka ol nacabkiyo xilluba dabyeed arrimaha xaggeena u dhiibe habkiyo xigaalka si aanay u muudin xiiso dartay u ilmee xaabibtii dabeed arrimaha xaggeena u dhiibe helkeyo xigaalka si aanay u muudin xiiso dartay u ilmee xabiibtii
waa hagaag horta intaynaan heesaha gaarkaa u gudbin waxaad ii tilmaantay ama aad sheegtay bilowgii in dabcan laba kun iyo afar iyo tobankii unaad heesaha aad si wanaagsan u bilowday fanaaniinta markaad eegto dabcan soomaalidu waxay idhahdaan awrka dambe awrka hore socodkiisu leeyahy amaba de dabcan qofunba qofunbu inta badan ku dayasho u ku daydaa amaba haddaanu kuba dayanba heesihiisa si gaar heesihiisa si gaara ay ugu socdaan oo inta badan dhegeystaan fanaaniinta markaad eegto kuwii hore hadday noqdaan kuwa dhexe hadday noqdaan kuwa dambe hadday noqdaan maxaa si gaara ku xiise geliya adiga ragga iyo dumarka heesooga kuweebaa inta badan kugu socdaa wallahi waa su-aal aada u wanaagsan waxaan walaal aada u taageeri jiray aada u jeclaa cumar dhuule cali alla yarxama cumar mahdi oon heesihiisana ilaa waktigaan yaraa ilaa iminka aan jecelahay heesihiisa aan aada u jeclaa waanan wallahi rul model fiicanaya aan aada u jeclahay allah yarxama waxaan leeyahay ilahay u naxariisto ninkaasa ayaan heesihiisa taageeri jiray oon jeclaa rul model fiicanaya aad iyo aad marka cumar dhulle cali inaynu hees ka soo qabanno markaa mid ka mid a heesihiisii qadar dhacay aanan maale qaladna waa la sixin jiray labadaysu qalantana qaar kalaa dilaayo isu qoonsada ah jira calaf lagama qoostee qaban qaabada aan waaday horumaadii aan dagiilayn ayaa weli qorsheeya
waasiisaan aadka u jeclaaday wadnaha dhiigga qaadi iyo qalbigaa ku tabaye qalbigaa ku tabaye qayrkeedu qiimahaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheegaa qodob qodob u sheegaa aad iyo aad qotankiiyo joogiyo sii wadaya eebba u naxariisto cumar allah dhulac raxma allah ha naxariisto adiguna waxaabaad mooddaaba inaad halkeedii dhigtay heestaas waad mahadsantahay cabdixakiin aad iyo aad aad iyo aad gardhacay caalan maale qaladna waa la sixi jire labadaysu qalantana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf lagama quusteen qaban qaabadaan waday qormaadii aan teginay ayaan weli qorsheeya calaf lagama quusteen qaban qaabadaan waday qormaadii aan teginay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku tibay qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheega qayrkeedu roonay qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheega qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa quyar socod kalaafyaha markad luga qaadiyo qotonkaiyo joogiyo qalabkaiyo heesaa wiir socod kalaafyaha markad luga qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanja moodiyo qortiyo cabaryaha dhexdaad qalanja moodiyo qortiyo cabaryaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo dhegaystayaal qayb kaleoo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaanna intaasaynu barnaamijkeennii ku saafmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wasool iyo jaleecada markaan kugu qiyaasana ama kugu qadariya
codkaasi cumar dhuule cali allah u naxariistay wuxuu gebagaba u ahaa barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay